magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa lagu qabtay tababar ku saabsan xuquuqda ay caruurtu leedahay kaasi oo ay soo qaban qaabisay hay'adda SWDC tababarka ayaa waxaa ka faa'iideystay haweenka barakacayaasha ee ku nool magaalada Baladweyne Cabdixakiin Xuuriye Cadow oo ah wakiilka hay'adda SWDC ee magaalada Baladweyne ayaa raadiyo Beerlo u warramay waxyaabihii ku saabsanaa tababarka swdc waxay ka shaqeysaa guud ahaan hadda waxay ka shaqeysaa hirshabeelle mashruuca aan ka shaqeyn waxaa waaye waa child protection ama daryeelka caruurta traininka maanta meeshaan ku qabanayn wuxuu ahaa wuxuu ku saabsanaa daryeelka caruurta iyo in xuquuqda caruurta la ilaaliyo marka traininkan waa wuxuu ka mid yahay trainada si joogta u qabanno waxaan u qabanayn marka haweenka ku nool gobolka hiiraan kuwaasoo isugu jiraan maxaa yirahdaa dadka barakacayaasha iyo dadka host community-ga ah waxaan la barayay waxaan lagu tababaraya mas-uuliyadda ka saaran korinta caruurta xanaaneyada caruurta in xuquuqda caruurta la ilaaliyo inaan caruurta yaryar aan lagu shaqeysan in macnaha maxaa yirahdaa caruurta yararka aan lagu shaqeysan iyo waxyaabo badan oo ku saabsan xuquuqda caruurta ayaan u hadlayn dumarka maanta loo qabta traininka labaatan ay ahayeen oo ka kala socdo barakacayaasha i d b-yada iyo maxaa host community wallaahi anaga anaga dhan hay-adda waxay tahay hay-adda horumarinta haweenka soomaaliyeed marka waxaan ka shaqeynayna waxa waaye waa caruurta iyo maxaa lahaa jaal protectionka marka waaba shaqadeenna waaba qaar ka mid ah haweenkii ka qaybgalay tababarka ayaa raadiyo beerlo ugu warramay waxyaabihii ay ka faa'iideen sulaaqa cabdiqaadir maxamed aa lay dhahaa waxaan tababarka ku qaadanay ilmaha sida loo xanaaneeyo oo loo tarbiyeeyo sidii loogu fikiro caafimaadkooda marka waxaa waa kaasa maasha allah wax badan uu ka bedelay waa fahmay wax iga qarsanaayo oo fahmaa jirto marka waa kaasaa inaa mar kasto saan loo waclogeliyo oo dadkana loo sheego waa fahmaya dad badana waxaa jira guryahooda maanta joogo oona aanay wax fahansaneen ayagana inaa loo sheego maanta wacyigelinta la keeno waa maasha allah kaamka belantu waan ka soconaa sida loo dhaqaale iyo sida macnaha oo loo xanaaneeyo nadaafad ahaan amaba dhaqaalo jireed amaba dhaqaalo macnaha waxay noqotaba ha imaato waxyaabahaas waa ku qaadani waxna waa ka fahni laakiin qaar badan oo maanta wax inaan ku qaadanin oon ka fahmin way jirtaa laakiin anaga wax waa ka fahni waxna waa tababarka waxyaabo badanaa ka fahmi sida ilmaha loo xanaaneysto ilaahay koomadana sida ilmaha nadaafadooda looga taxadiro sida ilmaha xadgudubyada looga sameynaa looga hortago ilaahay koomadarnaada waxaan ka fahmi sida ilmaha farxad loo siiyo ilmaha ama la soo korsaday ama kuwa adiga aa dhashay ama kuwa qaraabadaada ah tababarkan ayaa kaalin ka qaadan doona sidii ay caruurta ku nool magaalada beledweyne ay u heli lahaayeen xuquuqdooda